بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد وعن كتاب جرني كتابك أهي نظم الكبائر بنتي وحكوسة سنة waa ka soo warrannay hadalka sheikha oo ah in kaana yarmi bifitnatinna kadib waa kadib in kaana yarmi an yuuqicu bifitnatin fitna ridaayana waa usii daran yahay aw ilmuftari camdan cala almustafa axmedi nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam in lagu been abuurtaahi waa dembi waana dembi weyn waana kabiira min alkabaa'ir been abuurka nabiga lagu been abuurtana calayhi isalaatu wasalaam been abuur dadka kale lagu been abuurta la mid ma aha been abuur asagoo foolxumo iyo dembi ah sidiisa dhanba ayaa haddana haddii nabiga calayhi isalaatu wasalaam lagu been abuurto uu sii daran yahay maxaa yeelay cidda nabiga ku been abuuranaya calayhi isalaatu wasalaam waa cid rabta sharci beena dadka inay u jidayso sharcigana waxaa dejiyay allah subxaanahu wa tacaala ama qur-aanka lagu sheegaa ama nabi ambiyadiisa ka mid ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u waxyoodaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu wax sheegaa hawadiisa kama sheego wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa ilahi ilahi subxaana wa tacaala waa wax loo waxyooday ciddii marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxuusa dhihin waa yidhi tidhaahda waxuusa ogolaan waa ogolaada tidhaahda waxuusa jecleen waa jeclaada tidhaahda waxuusa waajibin waa waajibiye tidhaahda waxuusa amrin waa uu amray tidhaahda waxaan sunnadiisa ahayn oo nabiga uusa jideey nabigaa jideeyey calayhi salaatu wasalaam ciddii tidhaahda waa cid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku been abuuratay weerarna ku ah sharciga waana sharci dumis qofkaas qaran dumis aad maqli jirteene kani qaran dumis waa ka daran yahayo waa sharci dumis midkaani waa sharci mid la dagaalamayo sharciyeyn cusubo wadaa xukunkiisu waa maxay xukunkiisu kow horta waa ahlu naar maxaa yeelay nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa takdibuu calaya war aniga ha igu been abuuranina maxaa yeelay fainahu man yakdib calaya yaliji naara nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam naarta ayuu galaa tan kale been abuurka nabiga lagu been abuurto nabigu wuxuu sheegay calayhi isalaatu wasalaam inuusan la mid ahayn been abuur dadka kale lagu been abuurto nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadin been aniga laygu been abuurtaahi la mid maaha been dadka kale qof ka mida lagu been abuurto maxaa yeelay nabiga calayhi isalaatu wasalaam haddii inta lagu been abuurto waxaas been abuurka dadku ay rumeeyaan oo nabigu uu beri ka yahay calayhi isalaatu wasalaam waxaa imaanaysa waxaan sharci ahayn in sharci laga dhigo ayaa imaanaysa ama wax sharci ahaa in sharcigooda iyo sharci ahaantooda la inkiroo la dafiro ayaa imaanaysa dembiyaa ka dhalanaya marka meeshaas weyn kadibna nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waa xadiid caloolxumo fara badan ay ku sugan tahay dad fara badanna goodiska ku jira xadiidkaani waa u dhahan yahay man kadaba calaya mutacamidan ana yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam qofkii igu been abuurta kas iyo bareerna ay igu been abuurta isagoo og waxaan inaanan dhihin qofkii yidhahda waaw yidhi ama anoo idhi uu og yahay inaan idhi qofkii dafira uu yidhahda nabigu waxaan ma dhihin mana samayn calayhi isalaatu wasalaam dantow rab ha ka yeeshee oo ha ka lahaadee falyatabawa maqcadahu min annaar booski iyo meeshii masiibada ahayduu naarta ka degi lahaa ha diyaarsado waa ahlu naare kaas falyatabawa maqcadahu min annaar nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qatar marka arrintu waa kabiira min alkabaa'ir bal waa min akbari alkabaa'ir masaladani dad badanna dembigan waa ku dhacaan qaar ka miduhu waxaa laga yaabaa qasadkoodu inuuba yahay in nabiga loo gargaaro calayhi salaatu wasalaam oo dadka la wacdiyo xumaanta laga reebo markaasi waxay samaynayaan qof waxay arkayaan salaaddii ka tagtay oo taariku taariku salaad ah taariku salaadnimadu waa xun tahay qofkii inuu wacdiyo waaniyow rabaa wuxuu ku wacdiyo uu ku waaniyana oo cilmigana ma laha markaasu wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas iyo saasuu yidhi taariku salaadka saas iyo saasuu ka yidhi waana been nabigu kama dhihin calayhi salaatu wasalaam war maxaad nabigu been abuuratay markii la yidhina wuxuu yidhi qofka anaan xumaanta uga cayrinaayey been abuurka nabiga aan ku been abuuranayo calayhi salaatu wasalaam xumaantaan uga reebaayey ama wuxuu rabaa dadka inuu jeclaysiiyo dadku inay cilmiga sharcigaa bartaan masaajidda ay ku ictikaafaan khayrka iyo wanaagga ay la yimaadaan markaasoo wuxuu u tiirinaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuusan dhihin war waxaan maxaa u samayda foolxumada markii la yidhahdana wuxuu leeyahay diintan ugu gargaaraaye xaggeed ka aadee man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waad ku jirtaa ahlu naarkaad ka mid taha dadka soomaaliyeed in badan oo ka midana caamadoodu been abuurkaas nabiga lagu been abuurana waa ku dhacaan culummo badan oo culummada dadka ka midana ama soomaali ha noqdeen ama keyrkood ha noqdeene ayaguna been abuurka lagu been abuurana nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ay ku dhacaan xadiidkuna waa u dhahan yahay caami waxaad arkee wax walba ka fatwoona ee leh nabigaa yidhi nabigaa jeclaa nabigaa necbaa nabigaa diiday nabigu hadda ka hor saasaa lagu ag sameeyey oo maantoona qulqulina waxa uu sheegaana wax ka jira lama arko cilmina uma laha markuu ugu roon yahay waa jaahil waa jaahil waxaan qiilaya qaala ku maqlay wixiina nabigu ma dhihin mana samayn calayhi salaatu wasalaam hadduu jaahil yahay khataruu ku jiraa jaahil ku been abuurana nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jaahiligiisu murakab yahay waa jaahil liita waay qofka jaahilkaa waxaa la rabaa inuu yidhaahdo wuxuusa aqoonin laa adri allahu aclam inuu yidhaahdo laakiin inuu iska fatwoodo iska jawaabo jawaabtiisana uuma gaarsiiyo inuu ku dhiirado nabiga inuu ku been abuurta calayhi salaatu wasalaam waa khatar soomaaliduna nabigaba iska badaayay ilaahayba iskaga been abuuranaya ilaahay wuxuu yidhi saasuu yidhi uu iska leeyahay maantao dhan meeluu ilahay ku yidhina lama arko laa fi lqur'aan walaa fi linjiil walaa fi tawraat walaa fi zabuur midna kuma dhihin ilaahay subxaanahu watacaala waxuu daalacday wuxuu akhristana midna male waa geelley reer miyiga ama waa mooryaan muqayil oo tubaako cunow ah ama waa caami aan farta aqoonin markaasuu maanta o dhan wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam war in nabigu yidhi xageed ku ogaatay hal kitaab oo kutubta axaadiista lagu qoro mid ka midaba ma taqaanide weligeed baa xadiis maada akhrisane seed u ogaata nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu u bareerana waaba ka sii darantaa arrintu bareerka qofku inuu nabiga ku been abuurto u bareero mararka qaar waa dhacdaa doodaha iyo meelahaas oo kale ka dhacdaa qof wuxuu rabaa qof inuu iska fujiyo masale diiniha lagu doodaayey markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam camdan ugu been abuurana man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaara meel u taal mid kale waa wadaad masalow rabaa inuu dad ka dhaadhiciyo waxaa ku adkaane inuu aayadihii qur-aanka ahaa iyo axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga ka sugnaatay inuu dadka wax uga dhaadhiciyo ama uu dooda lagula doodaa uga jawaabo markaasuu wuxuu keenaa wax jeebkiisa ah oo been abuur ah oo nabigu ausa dhihin calayhi isalaatu wasalaam oo cabdilla shadeeye iyo wixii la sheegi jiray nuucooda oo kale ah oo isagu gacantiisa ku sameeyey markaasuu leeya nabigaa yidhi saas calayhi salaatu wasalaam nebigaa xukunkaas riday nebigaa arrintan hadda ka hor diiday calayhi salaatu wasalaam waa man kadaba calaya mutacamidan فليتبوأ مقعده من النار شيخ وحور قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد قيادة وحاكم إذا كبائرته قيادة وحليادة وقام انت اسكفاد انت ديوث كبائرته وحا كدعا وحا كلو كميدا ديوث كميدكا نكاح محلل أصنوا كبيرة كميديا wahijratu cadlin ayaduna kabiiraday ka mid tahay cadligaas oo muslimiin ah iyo muwaxidi iyo mid muwaxid ah meeshaan sheekh wuxuu warramay dhowr arrimood oo kabaa'irta ka mid ah kow waa qiyaada waxaa la yidhaahdo alqiyaadatu waxaa maanta loola jeedaa xamlu الrijaali wa naxwihim ila alfaaxisha ragga iyo wixii ayaga la mid ah in faaxishada lagu xambaaro qawaadkuna waa aladii yajuru الnisaءa ila الrijaali wاlrijaala ila الnisaa'i haddaan warka soo koobno qiyaadada waxaa loola jeedaa in dadka aan isku bannaanayn say iskugu shahwo gutaan in la isku raadiyo say xumaan iskugu samay lahaayeenna la isku fududeeyo ayaa qiyaadada la yidhaahdaa waxaana jira dad dalaalla ah oo arrintaas oo kale ka shaqaysta ninkii zaaniguba teleefonkiisa wacaa ama gurigiisa u tegaa markaasuu wuxuu leeyahay ciidan ka sinaystaan rabaa markaasuu leeyahay ma inaad rag u tagtaad rabtaa mase inaad waxaad rabtaa aada islaan ka sinaysato kii ou doorto ayuu la raadinah u la qalqaalina xoogaa yaroo shilimaadana waa ka qaadana raggu inay xumaan isku sameeyaan waa u fududayna waxna waa ka qaadana waa dallaal raggu inay dumar xumar ku sameeyaan oy ka sinaystaan waa u fududaynaa waana ka dallaalaa dumarka laftirkoodu inay xumaan isku sameeyaan waa u fududaynaa waana u ka dallaalaa waa shaydaan khasiis oo dulliya waxaan arrintaas soo gudagalaa dad inay isku shahwo gutaan ay xaaraam tahay ciddii say iskugu shahwo guda lahaayeen isku fududayda arrintan waa soo gudagelee ama laba nin ha isku fududeeyo ama laba gabdhood ha isku fududeeyo ama kuwo isweydaar ah oo labya dhadig ah ha isku fududeeyo oo xumaan isku samaynaa arrintan xukunkeedu marka waa maxay waa kabiira min alkabaa'ir sababtu waa maxay waxaa lagu dhacahoo zinada ah ama liwaadka ah ama dumar xumaan isku sameeyo ah ayaa waxay taha faaxisho ah qofkaanuna faaxishadii uu qofkan ku kaalmeeyey labada qof oo faaxishada samaynayna waxaaba ka culus oo ka dembi culus oo ka dhib badan ninka dukaanka u furtay oo ka shaqaysto dalaalka ka ah dad badan say xumaan iskugu samay lahaayeen inuu isku fududeeyo إلهي وحده سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قفك وحان سمينا أنا أو شقدان كشقيسينا هو دلقة هو اللي تنا أما رك هالنقضة أما دمر هالنقضة أنا عيد والبا أو دم بجاس جيستا أو حمان تاع السمايسة دم بيجودو كرو ليا إلهي وحده سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون ذاتك ذاتك حمانتا أهر سيداهي cid walbay xumaantaas u horseedeen oy xumaanta u fududeeyeen dembigeedoo kale ayaa iyadana la saaraa marka qofkaanu kabiira min alkabaa'ir qof ku jira waaye waxaa laga yaabaa arrintaanu soomaalidu hadda inay la yaaban tahay laakiin waana waa ka jiri jirtay haddeer taana waayahan waxaan fiicnay inaan soomaaliya kusoo bilbilaabanayo waa waxaan ka mid ah caalamkana in badan waa ka jirtaa hoteellada waaweyn in badan oo ka mid ah waxaa lagu kireeyaa dumar xumaan lagu samaynaa markaasaa qofka qolka iyo islaantii zaaniyadda ahaydba waa la iskala kireynaa qaarkood waxaa laga yaabaa meesha hoteelka ou fadhiyo ninka dadka qoraahi in lasooba dhigo album buuxa oo naagihii faajiraadka ahayd ay ku sawiran yihiin in lasoo dhigo ee la yidhaahdo qolkaad rabtana sheego islaamahana islaantaad rabta ka dooro islaamuhuna meelay ku xariisan yihiin waa shayaatiin jirkooday ka ganacsadaan keligood meel ma furo karaan waxaa isla shaqaysta iyaga iyo faajirka hoteelkan iska leh ama kaafirka hoteelka iska laha isla isla shaqaysta ugu yaraan waa faajir dembiile ah ama waaba kaafir hadduu gaal ahaa marka horena waa kaas haddii kalena marka ugu yaraado waa faajir dembiile oo shaydaan oo ibliis ninka waxaas ka shaqaysaan markaasuu too doorto iyo hoteelkii iyo qarashkii laga heshiina kadibna xumaanta u rabo u samaynaa ninka hoteelkaa iskale marka waa ninka meeshaan lagu sheegaa waay qawaadka waay waa midka qiyaadada samaynaya waay waa midka kabiirada ku dhaca waa shaydaanka mujrimka waa kaasa labadan kala sinaysatay iyagu waaba kala sinaysteen waa la isku goobay laakiin midkaan isku raadiyey waa midkaasna mujrimka oo shaydaanka ah hoteelkaas ninka iskale cid walba oo hoteelka iskaga sinaysata oo dariiqiisana ku sinaysata dembiga ay leeyihiin oo kale u yeelana sidana waxaa u geeyey cunogoob inta badanna waxaa saas looga wax looga goobaa dadka dalxiisayaasha oo carrada iska wareega oo raba naftooda inay qanciyaan naftooda dharjiyaan hoteelkay degaanna raba inay aroos ku noqdaan waxay aroosayaan waa maxay waa naaga aan fiicneen markaasay dembiga ka sukow qaarkood waxay ka qaadayaan bakti iyo aidis ay ka qaadayaan mid waxaa la sheegi jiray hoteel noocaas oo kalea soo degay oo carab iska maskiina ahaa ee gabdhihii gaalada ahay oo murmurucsanaa qaar ka mid inta loo keenay ka kor dhacay subixii markii ka tegaysa oo cawadii ay la barido oy foolxumo iyo bakti isla sameeyeen ay warqad u qortay asay jeebka u gelis waana iska tagtay adhowdii warqadii fiiriye jeebka ku jirtay waxaa ku taalla kusoo dhowa caalamka aidiska kusoo dhowaa caalamul aids kusoo dhowaabaa ku taalla hadda wixii ka dambeeya isku jamaacaanahay aids aan isla wada qabnaayo ogaawa maxaa yeele ayadaa qabtay baktiga markaasay leedaha baktiga waa kugu daartay leeda kuwo gurya kiraysta oon huteello waaweyn lahayna waa jiraan dabakaayooyin yar yar ah waxaa isku gada qurunka oo baktiga ah kuwa aan huteel weyn u kiraysnayn dabakaayan aysan u kiraysnayn ee keliya hawada iyo telefoonada iskaga ballamiyana waa jiraan ayaguna kulli waa mujrimiin shayaaiina in si fiican wax looga qabtay u baahan yihiin dadka muslimiinta waxa la rabaa marka waxaasoo kale inay ka hor tagaan oo maamuladooda iyo madaxdoodu aysan waxaas dhowran madaxda qaar ka miduna waxaan waa soo galaan oo ay laftikoodu waa mujrimiin qaarkood maxaa yeelay dowlado badanoo waxaa jira dowladaha muslimiinta ka mid a oo yidhaahda waxaan waa in huteello loo furo lagana dhigo waxyaabaha laga ganacsado wax ka mida laga dhigo dowladduna waa inay canshuur ka qaadato shatiya warqadna ay u goydo qofka huteelkan iska leh ama qofka waxaan samaysanahoo qolkan kiraysanaa ama gabadha laftirkeedaba gabar gabar anke mararka qaar waxaa laga yaabaa aqoonsi in la siiyo ganacsi gabar gabar walba oo shaydaanad ah oo jirkeeda ka ganacsane waxaa laga yaabaa dowlad dhan oo dowladaha muslimiinta ka midu inay warqad u qorto tiimbara ugu dhufato ay tidhahdo canshuur iska keen keliya ganacsigaaduna waa sharci ay tidhahdo waxay ka ganacsay waa maxay laakiin bur iyo bariis miyay gadee burka iyo bariiskeedu oo ay gadeehu waa jirkeeda waa dowladdii dhammeedna waxay u fadhidaa in shilimaad ka soo galo oo gabadhaas xumaanta ay jirkeeda ku samaynay waxa shilimaadka oo laga siinaa inay wax ka qaatay rabta waana dowladda meel wax laga dayay foolxumadeeda fiiri markaasaa qaarkood waxay ku marmarsoonayeen markii la yidhaha ruuxaan ma iska daydaan ee waxay leeyihin waxaan haddaan iska aanaan saa samaynin xumaantan xumaan ka badanaa dhacaysa dowladaha qaar ka mid a dhahay oo xumaanta dhacay waa maxay haddeer waxay leeyihin waa kontaroolnaa dadkaan caafimaadkoodaan kontaroolnaa xumaanta nagalama dhuntaan waxaan nidhaahnaa waddanka dimuqraadiya looga dhaqmaa gabadhii rabta iyo ninkii raba jirkiisa inuu ka ganacsado iyo gabadhii jirkeeda ka ganacsanaysaah keliya ogolaashaha soo ha raadsato dowladda ha ka raadsato dowladduna waxay samayne shuruuday dhigaya caafimaadka uu ku jiro iyo qofka caafimaadkiisa in la baaro kadibna xoogaa canshuura dowladda uga soo xaroone canshuurta ka sokow dowladda uga soo xarooneena waxaa la leeyahay qofkaan caafimaadkiisa la fiirina oo waxaa leeyahay qofkii caafimaadkiisa khalalgalo waa laga saaraa ganacsiga haddii la arko isagoo waxaanoo kale samaynaana waa xabsi maxaa yeelay si suuqa madooba oo tuugaysiya ayuu ganacsigan ku sameeyey waa inuu dowladda soo maro oo nidaam ku soo maro caafimaadka qofkana waa lasoo hubaalayin markaas waxaa mar ku jiray dheheen maslaxo weyna ku jirto laba maslaxo ah labada maslaxo mid ka midu waa dhaqaalaha dowladda ka soo gelaaya oo canshuurta ah maslaxada kale waa maxay caafimaadka dadkaanoo la ilaalaa waa kuye caafimaadka dadkaana la ilaalina maxaa yeelay dowladdu qof walbay warqaddaas siine waa qofay baartay ogaatana inay caafimaad qabto oo isa cudur gudbinaynin sidoo kalena ay siiday waxyaabo tacliimaad ah oo tababara ah iyo siyaabaha xumaanada la yskaga ilaaliyey cudurrada la yskaga ilaaliyey waxyaabahaasna waa la siina tababarada noocaas seminaara loo fura haliley haddaanaan marka saas yeelin arrintu waxay noqonee suuqa mugdiga iyo suuqa madow wax lagu sameeyo kontarobaan ahaan loo sameeyo oo nagalana dhunto canshuurna naga soo geli mayso oo dowladdu meeshaas waa ku lacag beele dhanka kalena cudurkiiyo beladiya faahfaahin warkaas soo idin leeyahay waaas war faajir waade warkaas waa war faajir maahana war maaha ahludiin maaha waa war faajir warkaas arrintaa marka waa kabiira min alkabaa'ir waa duqnimo soomaaliyana waa ka furaa jirtay iyadoo iska caana iska furaa jirta meelaha qaar ka mid a haddeer taanna faalooyinka muuqda waxaan khatar ugu jirnaa waxaanoo kale inay soo laabtaan ilaahay hana badbaadisha qiyaadatu dayuuthun kabaairta waxaa kaloo dadka kabaairta ku dhaca ka mid a dayuuthka ninka la yidhaha addayuuth dayuuthow yaad aheed الديوث الذي يرى الفاحشة في أهله ولم يبالي ديوث كاسا لهذا الذي يرى الفاحشة في أهله ولم يبالي قفك إيه الكيس فاحشة يحمان تيزين هذا كواركا أنا نؤاب يلينين هو يديس أو نين أجنبي ولا تمنع وأركان وحلال عليه وحبايق ما قلين واي وحيدا إذا أسكره ليه ولا شيس وحمانتي سمينه وبلايا الله تمنع وأركان danka gali maayo gabadhiisi oo xumaan sameynaya ayuu arkaa danka gali maayo alaga yaabaa inuu arko gabadhiisi iyo walaashiisi iyo hooyadiis oo nin ajnabi oo qol isku xiraa maalin walba ama nin ajnabi iyadu ay garabka heestaan ama isu dhunkaayaan oo isu shumaayaan hortiis markaasuu dhiglaawagaan iska fiirsanaa the youth aa la yidhaahdaa magaciisa the youth aa la yidhaahdaa waa ninka noocaas xukunkiisu waa maxay nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay ninkaas inuusan jannada gelin maalinta qiyaama ilaahayna uusan il naxariisla ku fiirinaynin wuxuu yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam alaaatun laa yadkhuluuna aljannata walaa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama saddex dadka ka mid ah jannada ma galaan ilaahay ilaahayna maalinta qiyaama il naxariis lakuma fiiriyo saddexda waxaa ku jiray الديوث ايا كجري النبي عليه الصلاه والسلام وحو شيغ العاقل والديه والمراه المترجله ايو والديوث يا نبي عليه الصلاه والسلام حلو شاهدك والديوث جنده ما غلو الهنا ما انت قيام الا رحمه الله كفيري وماي midka dayuuska oo mujrimka ah marka waa bilaa dhiig midkaas qofku waxa la rabaa in dadkiisa uu xumaanta ka ilaasho karo gabar walbana waxa la mamnuucay inay safar gasho bilaa mahram ama iyadoo ninkeedu la socon ama maxramkeedu uusan la socon maxaa intaas loo yeelaayo waa in gabadha la ilaaliyo waa gabadh waardiya u baahan tahay soomaalida hore u sheegto waxay dhaheen gabaru ama dumari waa hilib geed saaran hilib geed saaranna wuxuu khatar ugu jiraa haad walba inay gawsato qaadato bahal walba iyo dawaag walbana inuu cuno marka dumarku waa hilib geed saaran ragguna waa dugaaggii iyo haaddii waay haddaad marka meel cidlaa hilib dhigteeda uwa tagtaahi haadda iyo dugaagga ayaa ka celinaya iyo bahlada jiidanaya gabadhuna waa saas oo kale haddaad dayacdo haadiya dugaaggii ayaa jiidanaya oo dafayo gowsanaya haadiya dugaaggeeduna waa ragga weeye adoo marka la jooga markay kaa maqanta waaba kaa maqantahe adoo la jooga gabadhaadii iyo hooyadaa iyo walaashaa iyo eedadaa iyo habaryartaa in balaayo hortaada lagula sameeyo adnaa iska daawataahi waa doqonnimada yuuthnimaa waay waxaadna ku mudanaya maalinta qiyaame inaad ahlu naar ku noqoto ilaahayna subxaana watacaala in naxariisla uusan kugu fiirinin dad badan oo reer magaala iska dhigaan xumaantan waa ku jiraan gabadhiya waxaa leeyahay hooyo ama aabbe odagaa dhahaya nimanka aad bannaanada ku shukaansato maxaad bannaanada ugu shukaansanaysaa maxaad la maqan tahay cidaha guryahooda maxaad la wareege soo qol kuuma aanaan camirin kuuma aanaan sharaxin mukeyf kuuma aanaan gelin kuuma aanaan hagaajin qolku soo albaabkuuma leh qolkaada ma la timaadid waxaad rabto markaasay leedaha ama lay qashqashaa ma lagu qashqashaayo ee qolkaada waxaad doonta la imaaw gabadhii markay ama iskool ka timaado ama jaamacadda ka timaado ama ay shaqada ka timaado ama ay wareegga ka timaado ama meeshay rabto ay ka timaaday horey waxay usoo wadee ninay leedaha waa saaxiibkay oo calaaqaa naga dhexayda oo nololaan la wadaagi rabaa oo khadkayga iyo khadkiisaa isku jira ninkii gurigay la imaanee guriga markay la timaadana qolkeediiay la geli waxyaabaha hariibka qolka waa soo laabay ama waa xiri gabadhi aabbihii iyo hooyadii bannaankay joogaan waa wax aan diin lahayn oo doqon ah oo bilaa dhiig ah markaase waxay leeyihiin albaabka gabadha ayaan la tegin maanta martiya gabadhanada u joogtee markaasaa waxaa laga yaabaa in la yidhahdo biyaha iyo cabitaanka loo soo qaso shaana ha loo geeyo markaasaa albaabka loo garaaca gaw gaw gaw si dad aroos ah oo meesha isku qaba markaasay khiyaarkeeda gabadhu albaabka fure kadib cabitaanka loo geyna iyo shaaha loo geyna atacaawun cala alimi waalcudwaan waay ilaahay og waxay samaynayaan calaa kullin khalwo saxa aan haynaa meesha ka dhacaysa shaydaanaan saddex ku noqona waana dad dhallinyarahoodii damacad iska leh haddana inay damac iska leeyihin waa la hubaa damacu say u sheegaayeen damac guurba ha ahaadee shaydaanki yaa ka celaa meesha marka wuu ka faa'iidaysana kadibna hadday oomaan biyihii cabi lahaayeenna albaabkaa loola taagan yahay aabbihii iyo hooyadii albaabka ula taagan aabbahaasi hooyadaa mid walba oo ka mid ah waa the youth waay the youth maalinta qiyaamo ilaahay jannadiisa arki maayaan oo jannada geli maayaan sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna il naxariis laku fiiro u maayo ilaahayna il naxariis laku fiiro u maayo waxaas marka wax la daawada maaha wiilkaada waa la mid laftirkiisu gabadha keliya maaha inaad tidhahdo wiilka qolkaada waxaad rabto keenso ee gabadhou rabo uu ku farxumeeyo qolka gurigaada adna iska daawatahay sax maaha من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه غرغا هذا اسكله هذا مسؤول كاه إن ويلكاد حمان كسميا الناس كداوتاي قول غريا هذه كمدا ومن الحماقة بمكان يدين الآن وي وانا ديوثنمو قار كميد هنا وحاوى لغا يابا إن يسكو مرتقادان حاسس كودا أو نين يراهدو نينك دوبكا وصاحب كيسا أو يراهدو عاوك على غرغا إيراه laba cashoo kala duwan aan ku soo siinaahay mid afka ah iyo mid meel kale ah kadibna guriga markuu tago oo islaantii yidhaahdo ninkan saaxiibkee waa iga qanci oo maxaa lagu qanciyaa waxaa lagu qancinaa inuu xumaan kugu sameeyo su-aal noocaasana maalin ligood waaba lay keena nin gabar qabay ee maalinta dambe gabadhii uu qaba u yimid iyadoo nin la socdo ee yidhi waxaan rabaa anigu waa kaa noolaadee inaan ninkaan iga noolayda asagana markaasay gabadhi waxay tihi gabar fiicanay aheede adiga ilaah ii kaa baneeyey laakiin ninkan yaa ii baneeyey markaasuu yidhi ilaa ilaa waa ad siine waxaan sii kulayaa ninka gabadhi waa diiday warkii ninka kadibna labada gacnood uu qabtay markaasuu wuxuu yidhi waxaad ka shaqaysa leed ka shaqayso qaabkaad samey leed samey iyo xumaantii ku samey markaasaa gabadhii la kufsaday waxa kufsaa waa maxay ninkeedii yaa kufsanaa gabadhi nin kale u hayaa oo u qabana markaasaa ninkii kale gabadhii boodo xumaantii ku sameeyey kaasoo kale waa faajir faajir xumo doqon ah dayuuthnimo waa dhaaftay taas dayuuthnimo waa mid dhaaftay kaasoo kale tillaabo sharciga waafaqsan in laga qaado uu mudnaa waxaasuna wax gabar looga tagta maaha kaasoo kalena mas-uuliyadda gabadha ma qaadi karo ninkii uga tagana laftirkiisu dayuuthow noqaa gabadha mas-uulkeedu waa inuu kaaska wato isla markiiba laga wado asagana maxkamadaha sharcigaa la geeyo waa mujrim shaytaane jaahiliyadii aa xumaantaanoo kale gejiri jirta ninka iyo saaxiibkiis xaaska waa isla leeyihiin markaasuu wuxuu leeyahy adiguna qaarka hore ad leeda anna qaarka dambe aan leeyahy saaxiibka waxaa la siina qaarka hore ninkuna wuxuu qaadanaa qaarka dambe mararka qaarna waxaa dhici jirta in la kala beddeshaa lihi labada qaar la kala bedelo oo saaxiibkana qaarka dambe la siiyo kan gabadha waa qabaalana qaarka hore la siiyo isagana waa shaydaannimo waa mujrimnimo wadamada reer galbeedka oo gaalada ah waxa ay sameeyaan ay iyaga iska daa warkooda ma dhamay karnee calaa kullin waa dayuuthnimo taas nikaaxu muxallilin kabaa'irta waxaa kaloo ka mid a nikaaxu muxallilin midka wax xalaalaynaa nikaaxiisa gabadha markii la guursado waxaa ninka gabadha guursadaahi uu ku qabaa saddex dalqadood saddexdaas dalqadood haddii uu inta qofku furo saddexdii dalqood wax iyadoo uga dhiman yihiin ou damco gabadh inuu soo ceshado intii ciddada ku jirto waa uu soo cesho karaa hadday ciddada ka baxdana waalidkeedu ka dooni karaa haddii laakiin saddexda dalqoodtii u dambeyda uu qofku gabadha ku furo gabadhaasu waa baa-inti ninkaasna uma soo laabo karto inay nin kale soo marta mooye ninkaas kaloo soo mareena iyo iyaduna ayaysa dhadhanshaan kadibna ninkaasu uu iskii iskaga furo ciddadana kadib ay ka baxdo gabadhu markaasay ninkii hore oo gabadhii in lagu xiro o lagu nikaaxiyo ay bannaan tahay dadka qaarkood waa ducafaau liimaan waxyaabaha qaar ka mid ah iyadoo sharcigu u diidan yahay ayay haddana waxay rabaan inay u xeeladaystaan saddexdii dalqotii u dambeyday ayaa gabadha ninkan uga dhacday gabadhii waa baa-inti sooma cesho karo intii ciddada ku jirto ciddeedana inta u tagayo weligeeda ma sii karaan ilaa shuruuddii aan sheegaynay ay gabadhu oofsato wuxuu samaynaa marka xeeladau samaynaa xeeladdu waa maxay wuxuu la heshiinaa nin muuqaalka bini aadamka ka ah oo bini aadamka muuqaalka iyo ragga kala mid ah laakiin xagga caqliga iyo garaadka orgida la owrsado iyo geela la owrsado iyo awrta la owrsado xagga garaadkii caqliga kala mid a markaasu wuxuu leeyahay gabadhan waa ku guursaday ii dheh oo gabadhan ii doon xogaagan qaado habeen iyo habeenad iyo waxaad rabto soo bood kadibna iska soo fur markay ciidada ka baxdana waan ku laabaa u dhahaa saasay ku heshiinayaan waxaasaa lacabcabaha loo dhoodhoobaa kadib marka gabadhii ninkii uu yidhaha waa guursaday oo haddana waa soo furay uu yidhaahdo oo ciddada ka baxdo a kii hore u laabanaa markaasaa waxaa layska dhigaa wax dad sharcigii waafaqaa layska dhigaa arrintaasi waa arrin dembi ah waana kabiira min alkabaa'ir nabiguna calayhi salaatu wasalaam qofka sameeyey wou lacnaday qofka samaynaana iyo qofka xumaantaas samaynaahoo gabadha saas ku guursanaana oo marka u horrayda waxaan xalaalaynaa lana nabigu calayhi salaatu wasalaam attaysu lmustacaar ayuu ku sheegay attaysu lmustacaar maxaa laga wadaa orga la soo oorsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa ukhbirukum bitaysi lmustacaar orgey qoor ahaan loo soo watay oo cid ama ari laga soo watay ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolaalayda waxay sameeyaan ciddaan ariga leh a waxaa laga yaaba mararka qaar ariga inaan orgey ugu jirin xilliga arigu uu orgooy lahaana waa la gaaray oo orgiga u baahnaa maxaa la samaynaa cid daris ahaa waxaa laga soo tuugaa orgey ariga lagu daayo ariga boodbooda kadibna la iska celisho nin saasoo kale aha nebiguna ma idiin sheegaa calayhi salaatu wasalaam oo orgey ari lagu daayo oo kale ah oo cid laga soo wada oo kale ah oo aan rasmi ahayn markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa almuxallilu midka waxbaan xalaalaynaa yidhaahda waa oo gabar saddex dalqotii u dambeeyday ay ku dhacday leh waa guursanaa say ninkii hore xalaal ugu noqoto kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allahu almuxallila waalmuxallala lahu midka wax xalaalaynaaho waxbaan xalaalaynaa leh iyo midka arrintan isna raalliga ka ahoo waxaa loo xalaalaynaa laleeyahay labadu waa malcuuniin lacnaddii allah ku dhacday ilaah ayaa lacnaday subxaana wa tacaala arrintu marka waa kabiira min alkabaa'ir maadaama ay kabiiro tahay oo lacnadu ay ka dhalanee waxa marka hore guurka lagu sheegaayo guur maaha oo ninka qasadkiisu uu yahay iyo niyadiisu ay tahay gabadhaan markuu leeyahay waa guursanaa inuu inta ayaan boodo kadibna iska furo si ninkii hore ay uga xalaalowdo gabadha la jooga uu la joogaa iyo isticmaalka uu isticmaalaa waa ka xaaraam maxaa yeeley wuxuu ku dhacay xeelad lacnadu ka dhalanaya oo kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacay arrintu marka arrin xalaal u noqee maaha gurigalka uu guri galaayo gurigal xalaala maaha guurkaasna sida culamo badan oo ay qabaan guur aan saxa maaha qaarkoodna waxay ku taliyaan si shubhada loo suuliyo inuu yidhaahdo waa ku fure waana la kala cayrinaa waxaa soo haray qasadkii iyo dantii lalahay ma xasileysaahoo gabadhii saatan lagu guursaday oo maxlasha lagu guursaday ninkii hore ma u xalaal noqonee u xalaal noqome iyadana u xalaal noqoy maydo haddii la yidhahdo waxaan la fududeeyo saatan waxbaa ku xalaaloobaa la yidhaahdana waxaa la fududaynaa wax lacnadu ka dhalanayso wax lacnadu ka dhalanayso ayaa la fududaynaa marka waa la kala cayrina soomaalidu maxlalay dhahaan soomaaliduna waa ku imtixaamantaha waa yaqaaniin laba nin a heshiinaya waxay ku heshiinayaan islaantii saddex dalqotii u dambayda aan ku furay iisoo maxlalo maxlal iigu soo sameey markaasuu wax guri lagu sheegay ku samaynaa kadibna waa soo furaa kadibna islaantiyaa lagu laabanaa qaarkoodna gabadhay waxay leeyihiin xal noo soo raadin oo maxlal noo soo goob markaasay laba arrimooday mid samayneen nin calooshiisu calooshiisu shaqaysta ah oo iska baaga muddaahoo oo doqon ah oo faajir ah ay waxay leedahay lacagtan qaado iguurso cabbaar ila joog kadibna iska kay fur saa ninkii hore ugu laabto aduguna laba arrimood maa laba faa'iidaad helaysaa labada faa'iido midda koowaad waa guur ninka wax guursanaa lacag laga qaadaa la arki jire adoo wax guursaahoo lacag lagu siiyo oo lacagaad ka tacbee meesha arrinta labaadna olyobedelka laftirkeedu aada olyobedelee danaa kugu jirtay leeda see waxaad iska tahay nin iska bayhoof oo iska derbijeefaa tahay oo kolleystaahe oo mooryaan ahoo daroogeystaahe labadaas faa'iido marka kugu jirta ay leedahay labada faa'iido wuxuu isleeyahay ka faa'iidayso wixii uu samayna hadhowdii marka ballantii uu oofinaa xilligay soo burida uu ka soo tegaa uu leeyahay waa furay gabadhii warqadaadii waata hadhowdii ninkii warqaddii u geynayay iyo maxkamaddii warqaddiiyaa la geynaa tii hore guurna waa ku yaallaa dalaaqna waa ku taallaa oo dalaaqaa ku taallay furriin waxay kaloo samaynayaan mararka qaar way qarineen niyadda iyo qasadka ay leedahay inay maxlal tahay arrinteedu ninkii habeenka koobaad markuu soo hidaba waxay leedahay niya saan kuu maleeyahay ma tiid arooska inta lagu jiraba wejigeeduna waa bedelan yahay tirmuus iyo koob iyo waxay aragtana waa ku tuuree ninkii alaabtiina waa jebine waxaana laga yaabaaba inay dhibaato badan ninka gaarsiiso si ninku u yidhaahdo masiiba ugu dhacday balaayaan usoo xarooday soo u yidhaahdo saddex dalqaad iga furantaa soo u yidhaahdo intay raadiyay waa intaas saddexda dalqa warqad igu qoray leedahay warqad ugu qora waa la kala tegaa marka labada midda horaa xun middaan wax fiican maaha laakiin tan horaa sii xun calaa kulli maxlalshu wax fiican maaha ha la iska daayo waxaas wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiq